magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya wayba laka goboday munaasabad laka sogooti ay xujeydeen ka horeeytay sanadkan kubadda dalka soomaaliya hanas oo sanadkan ha gududi doonaan waajibaadka camaal shooxajka iyo oona tir ahaan diiriyeen ilaa iyo afar boqol soddon iyo kow xujey wayba munaasabada gubruug waa wasiirka wasaaradda awqaafta arrimoodiinta dowlada federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta arrimo islaamka iyo mas-uuliyiin kale ankoreen wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlada federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa ku hadlay sagootinta hojeyda usoona kala dardaaramayn inay ku tahdiraan caafimaad showaan iyo la dareeraan hilo kasta waxaa muhiima maanta oo kale xujayda inaan ku buurino in meesha ay u socdaan ay tahay meel kuleel ah cimiladeeda ayay kulul yihiin haddii aysan maaragtay taxadar badan samaynin dhibaato ay kasoo gaari karto waxaan ku boorinay in maaragtay xilliyada kuleylka daran uu jiro haddii laga maarmi karo socodka laga maarmo oo la harsado haddii laga maarmi waayana dallado midabo furan leh ay qaataan in loo baahan yahay sharaab badan biyo badan in la cabo maadaama dhidid badan uu jiro jirkii uu qalalayo dhibaato ay xaaji kala soo darsi karto biyo badan inuu cabo in loo baahan yahay waxaan ku boorinay xujayda in laga maarmaan ay tahay nadaafadda gacmahooda iyo nadaafadda cuntada inay ku dadaalaan si looga badbaado waxa loo yaqaano food poisoning ama tasamum ghidaa'i cuntada inay ku jiradaan shuban iyo matag ay ka qaadaan si looga fogaado in maxay ahayd ay laga maarmaan tahay cuntada bisil laba saac ka badan qolka haddii ay taallo iyadoon frinjeer aan ku jirin inaan la cunin in maxay ahayd khudaarta iyo fruitiska iyo maaragtay in laiska dhaqo inta aan la cunin ka hor in maaragtay indhaha iyo sanka iyo afka aanan lagu taabanin gacmaha oo aan nadiif ahayn oo aan dhaqneen waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha xaajiga oo ugu badbaadi karo cudurada oo ugu badbaadi kara ay ka mid yihiin waxaan ku boorinay xujayda in ciriiri maadaama uu jiro xajka inta laga fogaan kara ciriiriga in laga fogaado si cudurada laisqaadsiiyo looga fogaado haddii aan laga maarmi karinna mask faceka la xirto sanka iyo afka waxa loogu talagalay lagu xirto si loo yareeyo jaaniska lagu qaadi karo cudurrada lakala qaado dhanka kale wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimoodiinta ee dowladda federaalk soomaaliya mukhtaar rowow cali iyo weliba uusu korbiyey duulimaadka inkureya xujeyda soomaaliyeed ee sanadkan ku dhoofta dalka iyo marxalado iyo xakumareen howlo hajka awalan wa aakhiranba maanta noo suurageliyey xujaydii soomaaliyeed ee ugu horreysay diyaaraddii ugu horreysay inay kacday nabad ku kacday xujay soomaaliyeed ay saaran yihiin oo madiine ka degi doonto tu kalena ay ka kacday insha allahu tacaala hargeysa kalena ay ka kici doonto isla madaarkaan hadda maanta aan joogno ilaahay baan ugu mahadinaynaa dad muslimiina naga dhigay rugnigaas dad gudanayana naga dhigay ilaahay baa yidhi walilaahi cala naasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ilaahay dadku wuxuu ku waajibiyey beytkiis inay u xajiyaan qofkii awooduu ilaahay yidhi man istataaca ilayhi sabiila marka la warsaday ma sabiil nabiga la weydiiyeyna azaadu waraaxila buu yidhi waa zaad inaad haysato sahay iyo gaadiid aad meesha ku tagto inaad haysato xadiid baa jira abu hurayra uu wariyey nabiga laga wariyey bukhaari muslim ay warinayaan nabiga sala allahu alay wasalam uu yidhi man xaja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunuubihi ka yowmi waladatu ummuhu qofkii xajiya fisqi iyo xumaanna aan samaynin rafath iyo rafadka waxa weeyaan waxaa haweenka iyo ku tacalluqa fisqiguna waa waxa kale oo dunuubta kale aan samaynin oo is-ilaaliyo xajkiisa ilaashada wuxuu noqonayaa wuxuu ka baxayaa xajka dembigiisa wuxuu uga baxayaa isagoo maalinkii hooyadiis dhashay oo kale ah qofka maalinkuu dhashay dembi ma lahayn markuu mukalaf noqday kadib ayuu dembi yeeshay markaa dadka saas noqdo oo ilaahay dunuubtooda u dhaafo ilaahay hanugu daro iyo dhammaan xujayda soomaaliyeedba xadiid kale oo isla abu hureyre warinaya bukhaari muslim ku qoran ayaa nebiga la weydiiyey sala allahu alay wasalam ah camal la qabta maxaa ugu fiican maxaa ugu fadli badan qaala iimaanun billaahi ilaahay oo la rumeeyaa ugu fadli badan maxaa ku xigay dhaheen jihaadun fii sabiili illaahi baa ku xiga buu yidhi maxaa ku xigay dhaheen qaala xajun mabruur xaj lagu baarinimo falo oo aan dhexdiisa dembi iyo lagu samayn baa ku xigo ayuu nebiga yidhi sala allahu calayh wasalama xadiid kale isla abu hurayre warinayo isla bukhaari iyo muslim ku jira ayaa nebiga wuxuu yidhi laga wariyey alcumratu ila alcumra kafaaratun limaa baynahumaa cimro qofka cimraysto ilaa cimrada kale inta u dhexaysu ilaahay dembigiisa u dhaafaa alxaju lmabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna xaj lagu baarinimo falay waxa weeye jazihiisii abaalgudkiisa wax kale ma ahan janno mooyaane marka runtii waa bishaaro weyn oo ilaahay rasuulkiisa uu noo bishaareeyey oo dadka xajinaya insha allahu tacaala ay rajaynayaan keliya la rabo nafaqaduu ku xajiya qofka inay xalaal tahay iyo intuu xajka joogo inuu is-ilaaliyo sanad walba gobolada dalka soomaaliya weliba ku dhoofayana boqolaal dadweyne oo shal duwan haanaso iyo ha gududayaan waajibaadka camalka hajka